SBS Radio.
deegaanada sadehan deegaanada koonfur galbeed ayaa aada looga dareemaya doorashada toddoba iyo tobanka november ee ka dhici doonta magaalada baydhabo taasi oo siyaasiyiin aan horey loo arag horeyna isu soo sharxin oo ay kusoo qulqulayaan magaalada baydhabo doorashadii koonfur galbeed oo dhacday november labada kun afar iyo tobankii ee magaalada baydhabo ay ka dhacday oo madaxweynuhu ay soo doorteen ergo odayaal laga soo kala fulay deegaanada koonfur galbeed sida shabeellada hoose gobolada ba iyo bocool laga soo kala xulay ayaa madaxweynuhu ay doorteen marka maadaama waktigii madaxweynuhu uu dhamaaday muddo xilhayntiisna loogu daray oo baarlamaanka oo laba sano ka dambeeyey oo oo iyagana la doortay oo waktigana hadda uu sii socdo baarlamaankii ay ka dambeyn doonaan marka baarlamaan madaxweynuhu markuu dhaco ay soo doortaan baarlamaankana markaa kadib laba sano kadib ay dhici doonaan magaalada ahaan marka laga reebo musharaxiinta badan ee kusoo ulqulaysa maxaa kaloo laga dareemayaa shacabku miyay ka hadlayaan doorashada iyo arrimaha ha shacabka waxay aada uga hadalhayaan doorashadan siyaasiyiinta kusoo qulqulaysa waxyaabaha ka cusub waxaa kamid ah in dad horey usoo noqday mas-uuliyiin sarsare ee dowladda federaalka soomaaliya aan looga baran waxaa ku cusub hadda mukhtaar roogow abuumansuur oo taageero badan uu heysto sidoo kale maxamed ahlan faraketi oo isna kamid ah siyaasiyiinta uga cadcad oo horeyna usoo noqday wasiirkii maaliyadda soomaaliya soo noqday ayaa uga cadcad oo dadka shacabka ay aada u taageerayaan sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa isna taageero badan ka heysa shacabka marka magaalada hadalhaynta ugu badan oo laisla hadalhayo waxaa waxaa kamid ah inay shacabki ay kala taageerayaan musharaxiinta oo qoloboqolo ay kala taageerayso oo ololo aada u weyn oo aada u ballaaran oo magaalada laga dareemayo magaalada baydhabo ay ka socdaan caadiyan gobolada soomaalida ee kala duwan iyo federaalka doorashada madaxweynaha iyo tan xildhibaanada isku mar bay dhacdaa marka koonfur galbeed way ka duwan tahay maxaad ku sababaysa
odayaashaasi oo ay qaarkood nabadoono ay u badnaayeen marka iyo ogaasyo oo hadda doorashadaasi u codeeyey in madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ay ay ay madaxweyne ahaan u doortaan si ku meel gaara markii loo doortay madaxweynuhu waxaa dhacday in laba sano kadib ay ahayd haddii madaxweynaha doorashadan odayaasha ay u codeeyaan xildhibaano lasoo dhiso xildhibaanada ay u codeeyaan in madaxweynahaasi uu hadda kadib isu soo sharaxo ama ay wakti ay ugu daraan arrintaasay ahayd laba sano kadib waxaa la doort waxaa la keenay xildhibaanadii oo laso laga soo kala xulay deegaanadan koonfur galbeed oo ay ka kala yimaadeen kadibna waxaa dhacday xildhibaanadii inay fadhiisaan kulan ay yeeshaan guddoomiye ay doortaan markii guddoomiyihii ay doortaan waxaa haddana cod loo qabay in madaxweynaha koonfur galbeed hadda talada hay shariif xasan sheekh aadan uu xilkaas muddo loogu loogu daro oo labadaas usuhay laba sano kale loogu daro kadibna madaxweynihii xilkaa loogu daray waxaana loo qabay todoba iyo tobanka november inay doorashada ay ilaamiyeen inay ka dhici doonto baydhabo sidaan horey u sheegay xasanow waxaa ka dambeeya laba sano oo madaxweynuhu horey talada u hayay oo xildhibaanada aan lasoo dooran oo ergeso ay soo doorteen madaxweynihii laba sano ayay ka dambeyn doonaan xildhibaanada waa gartay markay noqoto doorashada la filaya inay november dhacdo shacabka reer koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta ku loolamaya doorashada soo socota arrimaha ay isleeyihiin ama ay ku doodayaan shacabkuna rabaan in wax laga qabto siyaasiyiintuna ay soo bandhigayaan oo leeyihin waxbaanu ka qabanaynaa hadday ku guuleystaan jagadaas maxaa ugu waaweyn waxyaabaha ugu waaweyn oo siyaasiyiinta hadda kul ku doodayaan waxaa kamid ah haddii musharaxiintu golahan hadda hadda isu soo sharxay oo siyaasiyiintan ah qaarkood aan weli isu soo sharxin waxaa musharaxiinta ilaa hadda lahayaa laba musharaxa oo ku dhawaaqday inay xilka madaxtinimada utartimi doonaan balse kuwa kuwa kale waxay sheegeen in dib ay kaga dhawaaqi doonaan waxaa kamid ah madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo ninkii ugu horreeyay ku dhawaaqa ahaa sidoo kale aadan maxamed nur suransuur oo isna ahaa siyaasi si weyn looga yaqaano lagu xusuusta hogaamiyaashii kooxda hogaami kooxeedyadii ee r r aada looga xusuusta marka waxyaabaha ay ka qaban doonaan oo soo hadal qaadeen waxaa kamid ah siyaasiyiinta hadlaysa waxaa kamid ah arrimaha ammaanka oo ay sheegeen in deegaanadan koonfur galbeed dhammaantood deegaano aan banaaneyn oo laisku soco karin oo ay wada xiran yihiin kooxda al-shabaabna intooda badan ay ka taliyaan arrimaha ay sheegayaan oo in wax laga qabto ay u baahan tahay ay tahay in kooxdaasi al-shabaab lagu fureeyo deegaanada koonfur galbeed waxyaabahaasay ku loolumayeen tan kale waxyaabaha kale ay soo hadal qaadeen waxaa kamid a daqaligii shacabka iyo sidoo kale dawladda ay ku shaqeyn lahayd in hal qof uu kusoo aruuray arrimahaasna wax badan ay ka qaban doonaan oo mas-uuliyiinta dawladda laftirkooda ka tirsanaa in deyman ay lagu deyman lagu leeyahay oo ay ka bixi doonaan haddii ay ku guuleystaan xilka madaxtinimada koonfur galbeed
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.